بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر suuradan waxaa la yidhaahdaa suurat alkowthar innaa actaynaaka alkowharadaas ayaa laga soo qaatay magaceeda waa suura makiya ah qur-aankii maka kusoo degay ayay ka mid tahay suuraddan marka nabigay u gooni tahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku tafadulay oo siiyey ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala noogu sheegi markii ilaahay nicmadaa uu siiyeyna uu ka mid yahay alkowthar yaa waxaa la leeyahay nicmadaa rabbigaaga uu kugu khasisay sababteeda rabbigaaga keliya cibaadadaada ku gooniyeer haddii ay tahay salaad haddii ay tahay dabxi iyo gowrac cid alle ciddii nebiyulaahi moxamed la collaytanto ama nacdana qofkaasi inuu mid khayr daran yahay waxna uusan nebigu u dhibi karaynin ayay suuraddani ka warramaysaa bismi illaahi araxmaan araxiim innaa actaynaaka innaa annagu actaynaaka waanu ku siinay nebiyullaahi moxamedow alkowthara waxaanu ku siinay xawdkii ama darkii ayaanu ku siinay ama innaa actaynaaka waxaanu ku siinay alkowthara ay alkhayr alkaiir khayr fara badan ayaanu ku siinay mar haddii khayrkaas faraha badan aan ku siinay fasalli tuko nebiyullaahi moxamedow lirabbika rabbigaaga u tuko oo cibaadadaada salaadii allah subxaanahu wa tacaala keliya ku khasis wanxar gowrac oo xoolihii markaad gowracaysana lirabbika rabbigaaga ku gowrac magaciisa allah keliya ula qasad gowracaadana weeyaan maxaa yeelay inna shaani'aka midka adiga kuu caraysan oo ku nacabi huwa isaga al abtaru midka dabada go'an oo aan wax khayruu leeyahay la arag waa isaga weeyaan saasuu rabbi leeyahay subxaanau wa tacaala marka mufasiriintu waxay ka hadlaan macna alkowthar laba macnay ku sheegaan laakiin culummada way iswaafajiyeen labada macno laba macnoo isdiidaya ma aha alkowthar in lagu sheego in la yidhaahdo waa webi oo allah subxaanahu wa tacaala nebigiisa uu siiyey oo darka loo yaqaano oo ummadda ummatu maxamed ay aroori doonto maalinta qiyaamaha ah kaas waa la yidhaahdaa waxaana tusayo macnahaasi xadiidka abu daawuud iyo nasaa'i iyo imaamu muslim ay warinayaan xadiidu anas ibni maalikin radia allaahu canhu anas ibni maalik ayaa wuxuu leeyahay bayna rasuulu ullaahi sala allahu calayh waali wasalama bayna adhurina mar uu nebigu dhexdeenna ahaa uu nala joogay filmasjidi masjidka dhexdiisa isagoo nala joogo id akfaa ikfaa'a nebigu wuu lulooday durbadiiba yacni waxyibaa ku soo degayay lulaa qabatay weeyaan waa yacni gamaaniyabaa qabatay hurdo ah weeyaan sidii wax hurdaaya camal laakiin ma hurdayo uma rafaca ra'sahu mutabasima isla markiiba nebiga madaxiisu kor u qaaday isagoo dhoolla caddaynayo qoslayo ayuu kor u qaaday markaasaas anas wuxuu leeyahay faqulnaa maa adxakaka yaa rasuula allah waxaanay rasuulka allow maxaa kaa qoslisiiyood la qosashay markaasuu wuxuu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo su-aashaa ka jawaabaya buu yidhi unzilat calaya aanifan suura wakhtigaa haddeertaan wakhti dhow kol dhow ayaa suurad lagu soo dejiyey faqara'a rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam bismi illaahi araxmaan araxiim ina actaynaaka alkowthar ilaa aakhiri suura suuraddan ayuu marka akhriyey ina actaynaaka tanaa laygu soo dejiyey buu yidhi markuu suuraddii dhammeeyey ayuu uma qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam atadruuna ma alkawthar kawtharka waxa uu yahay oo ilaahay i siiyey ma garanaysaan markaasaa waxaa nidhi buu yidhi qulnaa allah warasuuluhu aclam allahi rasuulkiisa ayaa garanaya markaasuu faqaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innahu nahrun wacadaniihi rabbii caza wajal calayhi khayrun kaiiru huwa xawdun taridu calayhi ummatii yowma alqiyaama aaniyatuhu cadad nujuumi fayukhtalaju alcabdu minhum faaquulu rabbi inahu min ummatii fayaquulu inaka laa tadrii ma axdatuu bacdak yacni xadiidkaas wuxuu leeyahay nebiga kowtharkii waxa uu yahay ma taqaanaan markuu yidhi oo ayaguna ay yidhaahdeen allahi rasuulkiisa unbaa garanayo ayuu u fasiroo yidhi fa innahu nahrun webi weeye wacadaniihi rabbi caza wajalla allahna uu ii ballanqaaday inuu isiiyo maalinka qiyaamaha calayhi khayrun kaiiru khayr fara badanna dushiisa uu yahay markaasuu yidhi huwa xawdun taridu calayhi ummatii yowma alqiyaama waa xawd dar wey oo ummaddaydu ay maalinta qiyaamaha u soo aroorayso oy cabayso aaniyatuhu cadadu nujuumi weelasha lagu cabayo koobabkaiyo galaasyada lagu cabayaayo xidigaha tiradoodoo kale bay la egyihiin aad bay u tiro badan yihiin markuu sidaas yacni ay weliba sidaas ah ay dadkii cabayaan ayaa fayukhtalaju alcabdu minhum addoon ayaga ka mid ah dad ayaga dadka inay cabaan raba ka mid ihi baa la reebayaa oo laga soo saarayaa meeshii weeyaan waa laga soo siiba waa loo diiday inay galaan markii loo diido maan anigana hadlayaa buu yidhi faaquulu yaa rabbi rabbigaygow innahu min ummatii ummaddayduu ka mid yahay midkan loo diidayo maxaa loogu diiday markaasuu fayaquulu allah wuxuu leeyahay innaka laa tadrii maa axdatu bacdak qoladaa loo diiday ma garanaysid waxa gadaalkaada ay soo darriyeen marka adiga ilaahay ku oobsaday gadaasha bidcadii ay la yimaadeen ma garanaysid marka sidaa darteed baa lagu celiyey waa loo diiday weeyaan markaasaan waxaan leeyahay uri suxqan suxqa fogaansho ayaa u sugnaatay baan leeyahay yidhi marba hadday bidco la yimaadeen waa loo diiday weeyaan marka qofka bidcada la yimaado oo bidca ilaahay ku caabudo maalinta qiyaamaha ah wedigaas oo qofkii cabaahi weligii uusan oomaynin waa loo diidaya la siin maayo loo ogolaan maayo inuu ka cabo weeyaan marka bidacda in layska ilaaliyo ayay maaragta oo sunnada lagu gaabsado ayaa la doonayaa weeyaan marka nahrigaas wuxuu hadda ku fasiray kowtarka xadiidkaas webigaasuu ku fasiray khayr fara badanna inuu dhexdiisa ku sugan yahayna wuu noo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam sidoo kale imaamu albukhaari fii saxiixii wuxuu ku warinayaa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma cabdulaahi bni cabbaas markuu alkowtar fasirayey wuxuu yidhi yacni wuxuu yidhi huwa alkhayru aladii actaahu allahu iyaahu waa khayrka oo allah nabiyullaahi maxamed ou siiyey weeyaan buu ku fasiray alkhayru alkaiir oo ilaahay uu siiyey nabiyullaahi maxamed weeyaan salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasaa nin abuu bishrin la yidhaahdaa ayaa wuxuu yidhi qultu lisaciid ibni jubayrin saciid ibni jubayr baa waxaan ku idhi buu yidhi markii hadalka cabdulaahi bni cabbaas uu sheegay inuu yahay khayr ilaahay uu nabiyullaahi maxamed siiye kowtharka inuu yahay markuu sheegay ayaan waxaan ku idhi buu yidhi fa inna naasan yazcumuuna annahu nahrun fi ljanna dad baa waxay leeyihiin kowtharku waa webi jannada dhexdeeda ku sugan jannada dhexdeeda webi ku sugan weeye ayaa dad leeyihiin markaasaa saciid ibnu jubayr ayaa arrinta fasiray wuxuu yidhi annahru aladii fi ljannati min alkhayri aladii actaahu allahu iyaahu webigaa jannada dhexdeeda ah oo dadku ay yidhaahdeen waaba khayrkii wuxuu ka mid yahay khayrkii ilaahay nabiyullaahi maxamed uu siiyey buubuu ka mid yahay wuyii ibnu catiya marka markuu arrintaa maqlay ayuu wuxuu leeyahay fa nicma maa dahaba ilayhi ibnu cabbaasin waxaa aad u wanaagsan oo qiimo lahoo nicmo leh tafsiirka cabdulaahi ibni cabbaas uu ku fasiray oo ah khayrkii ilaahay nabiyullaahi maxamed uu siiyey inuu yahay kowtarka wa nicma maa tammama bihi ibnu jubayrin yani radia allaahu canhu buu yidhi saciid ibnu jubayr wuxuu ku dhammaystirayna waa shay aad u wanaagsan weeyaan marka waa iswaafaqsan tahay labadiiba webigii laftiisii weeye oo xawdkii nebiga loo jeedo kowtarka isaga laftiisa khayrka ilaahay uu siiyeyna ah weeyaan marka laba macnoo kala socota maahe waa macaani isxoojinaysa weeyaan macaani isxoojinaysa weeyaan inna annagu acaynaaka waanu ku siinay nabiyullaahi maxamedow alkawthara wadigaas baanu ku siinay oo xawdka ah oo ilaahay kugu karaameeyey yacni marka axaadiid aad u tiro badan baa xawdka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu maaragtay nabigeennu ku sheegay weelashiisa inay maaragtay xidigahoo kale la mid yihiin biyihii yacni biyihiisa inay maaragtay caanaha ka caddaan badan yihiin malabka ay ka macaan badan yihiin qofkii hal mar cadaahi inuusan weligii oomaynin in dadka ahlu sunnaha keliya ay aroori doonaan dadka ahlu bidacana loo diidi doono axaadiistaas aaday u tiro badan tahay xawdka ka hadlaysa waa axaadiis mutawaatira weeyaan marka kawharkaas baanu ku siinaye fasalli tuko lirabbika rabbigaaga u tuka nabiyullaahi maxamed yacni salaadaada rabbigaada ku gooniyeen haddii ay tahay tii maktuubada ahaydee waajibka ahayd haddii tii naafilada ahaydee sunnada ahayd ay tahay wanxar gowrac lirabbika ay lirabbika rabbigaaga u gowrac cid kaleeto xoolahaa xoolaha ha u qalin magaca ilaahay subxaanahu watacaala keliya ku qal alla keliyana ula maaragtay ula qasado cid kale ha ula qasdin weeyaan marka macnahaas dabxiga waxay tusaysaa gowracu inuu cibaadada ka mid yahay annaga agteenna waxba kama ah jinniga loo qalaa oo la leeyahay mindis iyo boorane iyo balaaye iyo baas yaa loo qalaa waxaa loo qalaa maaragtay yani waxaa la leeyahay neefkaa sheikh hebel baa iska lahoo sheikh hebel baa loo qala meyd baa loo qala hayaa iyo wixii lamid ah weeyaan dabxiga waxaw wuxuu ka mid yahay waxyaalaha cibaadada ilaahay loogu dhowaado buu ka mid yahay magaca allana in lagu gowraco allahna loola qasto baa la rabaa axad kale aan loola qasdin sidaasaa la dooni weeyaan walidaalika waa soo marnay fii suurati alancaam allah markuu ka hadlayo qul inna salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lahu wa bidalika umirtu wa ana awalu lmuslimiin yacni soo uma jeedin waxaad tidhaahdaa salaadayda iyo gowracayga noloshaydoo dhan dhimashadayda kulli allah iskale subxaanau wa tacaala laa shariika lahu ilaahay cid la wadaagtana lama arko wabidaalika umirtu taas ayaana la ifaray inuu ilaahay keliya arrintuu leeyahay anigana dadka muslimiinta ugu horeeyo oo arrinkaan rumaynaya baan ka mid ahay sidaa dheh baa layii nabigeenna laleeyahay calayhi salaatu wasalaam marka xadiid waxaa jiro imaamu muslim fii saxiixii uu ku warinaayo imaam muslim ayaa fii saxiixii ku warinaayo xadiid cali bni abi aalibin radia allaahu canhu cali bni abi aalib wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi lacana allaahu man lacana waalidayhi ilaahay ha lacnado oo naxariistiisa ha ka fogeeyo labadiisa waalid qofka lacnado wa lacana allaahu man dabaxa ligayr illaah ilaahayna naxariistiisa ha ka fogeeyo ha lacnado qofka ilaahay allah axadaan ahayn wax u gowraco walacana allaahu man aawaa muxdita ilaahay ha lacnado qof muxdit ah midka soo dhowaysto oo gadaal marsado muxditkaa marka laba macno mufasiriinta way ku fasiraan yacni waa lagu fasiraa xadiidkaasi in la yidhaahdo qof bidca la yimid qofka soo dhoweeye mubtadic isagoo ku og bidcadiisa u soo dhowaysto ilaahay ha lacnado in la yidhaahdo ama in muxdadka la yidhaahdo qof wax soo dilay oo dulmi wax ku soo dilay inaad dhabarka marsatoo tidhaahdo waa ina adeerka iyo reer hebel aad ugu gargaartana isagoo dhiig muslimiin dad soo laayey oo dulmi soo galay inaad u gargaartana qofkaasna waa malcuun wey ilaahay ha lacnado naxariista ka dheereeyey buuyi midka afraad waxa weye walacana allaahu man khayara manaara alardi ilaahay ha lacnado qofka calaamadaha ardadu ay leedahay bedelo oo dooriyo yacni xuduudaha dadkii guryay leeyihiin oo qolo walba waxbay cabirataa gurigiisibuu calaamadii iyo jiiraankiisi u dhexaysa inta tirtiro ayuu masaafo kale ku durkaya dhulkii dhul uusan lahayn buu qaadani beerihiibuu sidaasoo kale ku samayni wahaakada calaamadihii dadku ay soohodimahay leeyihiin siday tahay in loo daaya baa la rabaa xadiidkaas markuu imaamu nawowi raximahullahu ou sharxayo fii sharxi saxiixi muslim ou ku sharxayo qaybta man lacana allahu man dabaxa ligayr illaah qaybtaasaan ka soo qaadanaynaa maadaama mawduuceenna ay khusayso wuxuu leeyahay wa ama aldabxu ligayri illaahi faalmuraadu bihi an yudbaxa bismin gayri illaahi tacaala danta laga leeyahay dabxiga ilaahay kayrkii loo gowraco الله أحد عن هين إن لو قورع وح لو لجيدا وحوي وإن مقع عن مقع الله أحين لو قورع مركو وهو الرئيسويا كمن ذبح للصنم sida qofka sanam wax u gowraco aw li saliibi saliibka krishtada qofka u gowraco aw li muusa nabiyullaahi muusa u gowracay buu yidhi aw li ciisa sala allahu calayhi wasallam sala allahu calayhima ama nabiyullaahi ciisauba u gowracay waa ambiye ilaahay ayagaan u gowracay buu yidhi aw lilkacbati ama kacbadaan u gowracay buu yidhi wanaxwi daalika qofka intaa sameeyo oo kale ayaa wuxuu noqonayaa qof ku gowracay bismin hayri illaahi tacaala magac aan magacii alla ahayn axad ku gowracay buu noqonayaa buuyi markaasuu yidhi wakullu haada xaraamu arrimaha dhammaantood waa shay xaaraama buu yidhi walaa taxillu haadihi dabiixa gowracaas xoolaha la gowracayna ma bannaana marna xalaal uma aha sawaaun kaana daabixu kan gowracayaay ha ahaaba hadduu doono musliman aw nasraaniyan aw yahuudiyan kan gowracaya ama muslim ha noqdo ama nasraani ha noqdo oo kristaan ah ama yahuudi ha noqde wax farqiga kale ma leh weeyaan dabiixadaasna waa xaaraam weeye mana bannaana cunitaankeeda in la cuno weeyaan markaasuu yidhi nassa calayhi shaaficiyu alimaamu shaafici ayaa arrintaasi caddeeyey wattafaqa calayhi asxaabuna asxaabu shaaficiya ayagana arrintaas waa isku wada waafaqeen wuxuu yidhi fain qasada maca dalika dabxigaas hadduu ula qasdo tacdiimalmadbuuxi lahu kii loo gowracayey liajlihi loo gowracayay weynayntiisa uula qasdaahi kaasoo hayr allahi tacaala alla aan ahayn iyo walcibaadata lahu isaga in la caabudo kaana dalika kufraa arrintaas waxay noqonaysaa gaalnimo bay noqonaysaa kufri bay noqonaysaa wey fain kaana daabixu kan gowracaya haddii ou ahaa musliman qof muslima oo markii hore ahaa qabla dalika gowracan hortii hadduu muslim ahaa saara bidabxi murtada gowraca sababtiisa ayuu murtad ku noqonaya diinkan uga baxaya imaam nawowi raximahullahu kitaabkiisa saxiix muslimka markuu sharxu saxiix muslim ayuu arrintaasna kusoo guurinaya wey marka dabxiga waa cibaado wey qofka shaydaan u gowraco oo jinni wax u gowraco ay maaragtay axadan alla ahayn u gowraco waxa weeye dabiixaduna xaaraan bay noqonaysaa qofkana hadduu muslim ahaa waa ku ridoobaya diinkana waa uga baxaya weya marka wanxar gowrac ay lirabbika rabbigaaga u gowrac wey axad kaleetaa u gowracin ina shaani'aka huwa alabtaru ina shaani'aka adiga midka kuu caraysani nabiyullaahi muxamedow oo adiga ku neceb huwa isaga alabtaru midka dabada go'ano yacni maaragtay aan khayrka lahayn waa isaga weeyaan maxamed ibn isxaaq saaxibu siyar wuxuu soo guuriyaa ninka la yidhaahda alcaas ibnu waa'il oo mushrikiinta odayaashoodii ka mid ahaa ayaa wuxuu odhan jiray nabiyullaahi maxamed markuu ka hadlayo iyo wuxuu dhihi jiray dacuuhu fa innahu rajulun abtar laa caqiba lahu buu yidhi waa nin daba go'anow cirib ma leh wax ka haraaya lama arkee faraha ka qaada fa idaa halaka inqataca dikru saasuu dhihi jiray maxamed hadduu dhinto warkiis meeshaasuu ku dhammaanayaay faraha ka qaada buu dhihi jiray markaasaa rabbi uu leeyahay ina shaani'aka huwa alabtar yacni wuxuu u jeedaa nabiyullaahi maxamed wiil ka haraayo oo isagu ou dhalay oo sii wadi doono waxa ou wataahi lama arko waa gabdho waxa uu ka tegey nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ou dhalay gabdho wey wiilashiisa yaryaraantiiba ku dhinteen rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu leeyahy waa nin abtarahoo daba go'ane wax raadkiisa sii wadaya lama arkee faraha ka qaada isagaa warkiisu go'i doonaaye allah subxaanau watacaala inuu asaga abtar yahay ayuu rabbi subxaanau watacaala caddeeyey nabiyullaahi muxamedna ilaahay dikrigiisa uu kor yeelay ilaa qiyaami saaca sidaas buu maarata magaciisa ilaahay sharafta ayuu u yeelay weeyaan marka ina shaani'aka huwa isaga alabtaru abtarka asal ahaan waxaa layidhahda alaqtac alladii laa caqiba lahu baa layidhahda waa qofka yacni aan raad ka haraayo jirin oo warkiisu meesha uu ku dhammaanayaaba loo jeedaa